natiijada natiijada waxay noqotay wax ka aamusay ma jiraan laba qof baa diiday boqol iyo lixdan baa ogolaatay saa daraaddeed saa daraaddeed waxaan faraynaa labadii guddi ee hore usoo diyaariyay arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha inay afartan iyo sideed saacadood kusoo sameeyaan sharciga ay ku horkeenaan golaha afartan sideed waxaa weeyaan beriso maxaa soo beri axad waayahay waa in iftiinta in la keena xaynoo noqoto mudane guddoomiye halkan waxaa laga soo jeediyey waxa maanta aan rabno inaan ka doodno inaysan noqon qaraar khaasatan qaraarka halkan la qaybiyey inaysan noqon maxaa yeelay laakiin barlamaankani ma aha barlamaan nooca u nk oo kale iyo u shaqeeyo oo maalin walbaba muxuu ah qaraar iyo baaq soo jeediyo halkan mudane guddoomiye hortaada waxaa laga soo jeediyey in horeyna loogu ballamay in muxuu ahaa saakay aan bilowno howl la xiriirta in sharci laga soo saaro arinta muxuu ahaa la xiriirta xuduudadan horey ayaan baaq u soo saarnay mudane guddoomiye baaqaas ma shaqaynin sidau doonaba arrinta ha noqoto waxaan ka baqayaa guddoomiye jaylaani inuu igu xanaaqaa daa'ir aada guddoonku ma dabagelin